sida uu shaarixba tilmaamaya huwa lidaaka maanicun kaa waxa uu yahay mid mancinaya oo diidaya wa qiila waxaa la yidhi bilmanci diidma la diidayo bima ay fiima kii markaa la diidayo kalmulaqi ay istaqara kalmulaqi mulaqoo kale markaa ahaaday oo waxa weeye markaa waxay keensanaysaa inuu daahir leeyahay oo khilaaf almuraadi la ismoodsiinayo jahli murakaba ka iman kara noocaasi ma banaana laakiin jahli basida wixii ku ridaya oo markaa la odhanayo tana muraadka looga jeeda waa maxay garanba mayne kaasi waa bannaan yahay waa ibnxusein albasri iyo yani bacdi shaaficiyada ka mida ku tageen uma bicagsihi uma ndiqii dabeedna ku hadal buuri bicagsihi sidaa lidkiisa ladal bacdi bacdi agtooda culamada ka mida wa jaa'izun taakhiru tabliiqin lahu wa dar'u maa yuksha abaa tacjiilahu wa taakhiru tabliiqin yani gaadhsiin in la dibdhigaa lahu aylan marka waxa weeye ilaa waqti lcamali yacni la dibdhigaa jaa-izun waa bannaan tahay wa dar-u maa kii markaysagaa daaficitaanka la daafacayaa yukshaa laga baqayaa abaa wuxuu diiday daaficista kii la daafacayaa yukshaa laga baqayaa abaa wuxuu diiday kii laga baqayaa daaficista la daafacaya ee mafsadada iyo dhibaatada ahaatay abaa wuxuu diiday tacjiilahu in la dedejiyo bimacnaa waxa uu tilmaamayaa tabliiqii markaa la gaadhsiinayay in la dibdhigaa ma bannaantahay mise ma bannaana masalada waxa weeye markaa uu tilmaamaya wajaa'izun ta'khiru tabliiqin lahu yani waxay isku dhow yihiin mas'aladii hore oo yajuusu ta'khiru tabliiqi ilaa waqti alxaaja bimacnaa waxa weeye markaa tan iyo tii hore waa isku dhow yihiin laakiin farqigu wuxuu ku sugan yahay midna waxaa la dibdhigay markaysagaa bayaankii midna waxaa la dibdhigayaaba asalkiisaba waa la dibdhigaya asalkiisaba waa la dibdhigaya yani farqigu fain qiila ma alfarqu bayna ta'khiri الtabliiqi ila waqti اlxaaja maca ta'khiri اlbayaani ilayhi فقيل فالجواب أن تأخير التبليغ لا يلزمه المحذور الذي يلزم تأخير البيان تأخير التبليغ كما لازم أيه إن بيانك وحمرك دبت كلازم يساب بيانك إلا تبلغه لأن تأخير البيان يخل بفهم المراد وتأخير التبليغ من أصله ليس كذلك إن وحوي شيء شرعي ولا شيء لها وأن حكم ببيامين لكن مركا أن هرب اللو إجمالي إلا يسكتب دولة إلى هورتها اللو يركاديه oo dabeedna markaysaa mar dambe nebigu sheego tan noocaasi waa bannaan tahay waa bannaan tahay markaa tan noocaasi marka waxa weeye haddii la yidhaahdo oo amarku miyaanu ahayn fawri yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik waxa uu sheikhu tilmaamayaa waxa weeye markaa khilaafkii ku sugnaa amarku fawr ma faa'iideeyaabaa soo gelaya laakiin masale kale uu ku tilmaamay markaa shadriga dambe ah wa dar-u maa yuksha abaa tacjiilahu dhibta laga baqayo mafaasidda laga baqayaa waxay diiday yani markaa ama laga taxadiraya waxay diiday in la dedejiyo ayay markaa diiday mafaasidaasoo kale waxay ahaatay sida waxa weeye waktigii hijradu ay soo dhoweyd in yani nabigu uu sii sheego sala allahu alayh wasalam gaalada waa lala dagaalamaya waa lala dagaalamaya waa lala jihaadaya gaalada arrinka noocaasoo kale haddii lasii sheego oo waajibkaa lasii caddeeyo waxaa dhici karta gaalada inay sii diyaargarowdo ay yidhahdo maxayba inoogu soo diyaargaroobayaan iminka baynu kasii gaadhsiino marka mafaasid bay markaa soo dedejin kartaa taasuu ka tilmaamaya wa jaa-izun wa taakhiiru tabliiqin lahu markaa gaadhsiin yani markaa inuu dibdhigaa lahu ay ilaa waqti alxaajati markaa la yani uu dibdhigo jaa-izun waa bannaan tahay wa dar-u maa kii daaficista la daafacaya yukshaa laga baqayaa abaa wuxuu diiday tacjiilahu in la dedejiyo wa nisbatu ljahli lidii wujuudi bimaa yukhasisu min almawjuudi wa nisbatu ljahli jahli in loo nisbeeyo lidii wujuudi mid jiray markii khitaabku markaa dhacayey oo khitaabkani uu soo degayey mid jiray oo mawjuud ahaa jahli in loo nisbeeyo bimaa kii uu ka jaahil yahay yukhasisu khaas yeelaya caamka min almawjuudi bay ka mid ahaatay min almawjuudi baa khabara sida markaysa waxa markaa shaarixuba tilmaamaya marka wuxuu tilmaamayaa adiloo soo degaysay oo caam ah cumuumkeeda dadkii mawjuudiinta ahaa ee markaa jiray qaar ka midii inay ka jaahil noqdaan caamkan takhsiiska gelayaa taasi waa jirtaayoo waa dhacdo waa bannaan tahay waana bannaantahay waana dhacday tusaalaheedu waxay ahaatay cumuumka ilaahay hadalka uu yidhi yuusiikum allahu fii awlaadikum cumuumkaasi waa soo degto waa aayad qur'aana aayadda qur'aanka ah dadkii mawjuudka ahaa ee jiray markii khitaabkaasi soo degayey oo faatima binti rasuul ay ka mid tahay qaar baa waxa weeye dadkii markaa joogay qaar baa ka jaahil ahaa in takhsiis galay oo ambiyada laga reebay oo faatima binti rasuul may ogayn inayna rasuulka sala allahu alayhi wasalam dhaxlaynin oo muu gaadhin xadiidka khasisay odhanaya innaa laa nurasu maa tarakna fahuwa sadaqa yacni annagana lama dhaxlee waxaanu ka tagnaa waa sadaqo oo awlaaddii ambiyadu waa ka hadhan tahay yacni arrinka noocaasa mukhasiskaa may ogaan khitaabku markuu soo degayeyna way jirtay wa nisbatu ljahli jahli in loo nisbeeyo lidii wujuudi mid jiritaan u saaxiiba bimaa kii uu ka jaahil noqdo yukhasisu khaas yeelaya caamka min almawjuudi waxyaalaha jiray ka mid ahaatay ee dhacay ayay ka mid ahaatay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد النسخ رفع لحكم أو بيان الزمن في محكم القرآن أو بالسنن فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع بل ينمى إلى المستند ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد والنسخ بالنص لنص معتمد والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب وينسخ الخف بما له الثقل وقد يجيء عاريا من البدل والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعا في صحيح النقل وجاز بالفحوى ونسخه بلا أصل وعكسه جوازه جرى ورأي الأكثرين الاستلزام وبالمخالفة لا يرام وهي عن الأصل لها تجرد في النسخ وانعكاسه مستبعد ويجب الرفع لحكم الفرع إن حكم أصله يرى ذا رفع وينسخ الإنشاء ولو مؤبدا والقيد في الفعل وأو الحكم بدا وفي الأخير منع ابن الحاجب كمستمر بعد صوم واجب ونسخ الإخبار بإيجاب خبر بناقض يجوز لا نسخ الخبر وكل حكم قابل له وفي نفي الوقوع الاتفاق قد خفي فالعزل بالموت أو العزل عرض هل يستقل الحكم بالورود أو ببلوغه إلى الموجود فالعزل بالموت أو العزل عرض كذا قضاء جاهل للمفترض وليس نصا كل ما أفاد فيما رصى بالنص لازديادا والنقص للجزء أو شرط تقي نسخه للساقط لا, لذ- لا للذبق آه باب النسخ بين الكنكجلينا رفع لحكمنا وبيان الزمن النسخ نسخه rafcun lixukmin xukum in la rafciyo oo la kor yeelo weeye oo la qaado aw bayaanu zamani ama muddo in la caddeeyo weeye muddadii ay ku dhammaanaysay xukumkii hore in la caddeeyo bimuxkami alqur'aani lagu rafciyo ama lagu bayaamiyo bimuxkami alqur'aani qur'aanka kiisa markaa muxkamkee bimacnaa dalaaladiisu ay waadixa tahay ee caddahay aw bisunani ama axaadiista nebiga sala allahu calayhi wasalam kuwa markaa muxkamka ah ee dalaaladoodu waadixa tahay in ama lagu rafciyo ama markaa lagu bayaamiyo taasaa waxaa la yidhaahdaa naskhi erayga annaskhi la yidhaahdo siduu shaarixba tilmaamayo luqada waxaa lagu yidhaahdaa laba macnaa loo isticmaalaa macna wuxuu yahay alrafcu waalisaala suulinta wax la suuliyo ayaa la yidhahdaa ee la baabi'iyo macno labaadna waa loo isticmaalaa oo ah marka waxa weeye annaqli waaltaxwiil yacni naqlinta wax la raro iyo gediista wax la gediyo yacni taana waa loo isticmaalaa labada macno keebuu xaqiiqo ku yahay saddex qowl baa ku sugan culammada qaal waxay yidhaahdeen mushtarak weeyaan oo labada macnoba waa wadaagaa oo labadaba xaqiiquu ku yahay bacdibaa waxay yidhaahdeen macnaha horoo ah rafciga iyo isaalada ayuu xaqiiqo ku yahay ka kaluu majaazi ku yahay bacdi kale waxay yidhaahdeen maya wuxuu xaqiiqo ku yahay ee naqliga iyo taxwiilka ka hore oo isaalada ah buu markaa majaas ku yahay aqwaasha noocaasa ayaa ku sugan naski oo markaa laga tilmaamayo isaalo loo isticmaalo waxaa ka mida nasakhati shamsu dilla nasakhat way markaa yacni baabi'isay ashamsu qoraxdii addilla har harkii ayay marka isaga waxan markaa suulisay ama baabi'isay yacni markaa taas ayaa ka mid ah fayansakhu allahu maa yulqi shaytaanu ayaa qur'aankana ugu soo aroortay macnahaas yani ugu soo aroortay macnaha labaad oo ah naqliga iyo taxwiilka in looga jeedo tanaasuq alarwaax ama tanaasuq almawaariis ayaa markaa ka mid ah inaa kunna nastansikhu yacni waa naqli wahal yakunu wahal yakunu alistinsaaku ilaa min aslin waata cabdillahi bni cabbaas laga soo naqliyey oo istinsaaq wax la yidhahdaa miyuu dhacaa mooyaane in asal wax laga naqlinayo sidaas iyadaa waa kii cabdillaahi bni cabbaas markaa odhan jiray marka labada macnoba waxa weeye waa laba macno oo markaa mid walba loo isticmaalo oo luqa ahaan yani markaa loogu isticmaalo amaa isilaaxan macnaha looga jeedo ee usuuliyiinta iyo fuqahadu ay u yaqaaniin waa rafcun lixukmin aw bayaanu zamani macnahaas in loo isticmaalo waa sida usuuliyiintu marka ay mareen muta'akhiriinta agtoodana caanka ku ah amaa marka mutaqadimiinta ama salafku waxay u isticmaali jireen macnaha naskhi macna ka caamsan macnaha hadda yacni ay u isticmaalaan muta'akhiriintu ay u isticmaalaan oo mutlaqu lizaala yacni suulinuun markaa wax la suuliyo ama markaa la kor yeelo ama bacdi ka mid a ha la kor yeelo ama kulli ha la kor yeelo caamka ha la khasiso mutlaqa ha la qaydo yacni xukumkaba markaa ha la wada rafciyo mid walba waxay ku magacaabi jireen naskhi ayay ku magacaabi jireen macnaha noocaasna culamo badan baa tilmaantay oo sidaas iyadaa marka u sheegtay ibnu taymiya waxauu yidhi wa faslu lkhitaabi ana lafda naskhi mujmalun fasalafu kaanuu yastacmiluunahu فيma yudن dilaalaة الآية عalayhi min cumuumi أw إطلاaq أw غayri dalika kama qaala man qaala ina qowlahu اtaquu اllaha xaqa تuqaatihi وجaahidu fi اllahi xaqa جihaadihi yunsku bqowlihi faاtaquu اllaha ma اstaطactum walaysa bayna الآayatayni تanaaqud yacni sida wuxuu ku leeyahay lafdiga naski la yidhaahdaa waa mujmal yacni selafkuna waxay ahaayeen qaar u isticmaala yacni faslu khitaabku waxa weeye inuu mujmal yahay lafdiga naski la yidhaahda selafkuna ay ahaayeen macno waasica qaar u isticmaala oo wax kastoo aayaddu inay ku tusisay loo malaynayo haddii markaa waxa laga bedelo ama wax laga kor yeelo waxa markaa la odhan jiray naski baa la odhan jiray sida ay u yidhaahdeen ciddii tidhi oo selafka ka mid hadalka uu yidhi ilaahay ittaqu llaha xaqa tuqaatihi iyo wajaahidu fi llahi xaqa jihaadihi waa la nasakhay waxaana lagu nasakhay faataquu llaha ma istatactum labada aayadoodna wax tanaaqudi kama dhexeeyo naskigana shuruudihiisa sidaynu ku arki doonno waxaa ka mida waxyaalaha loo shardiyo in tanaaqud wax la yidhaahdaa oo aynay iswaafaqaynin inay ka dhaxayso in la yidhaahdo mid baa camalkiisa laga tegayaa mooyaane laakin qad yafhamu bacdu الnaasi min qowlihi xaqa tuqaatihi wa xaqa jihaadihi alأmra bima laa yastaطiicuhu اlcabdu fayansakhu ma fahimahu fayansakhu ma fahimahu hada kama yansakhu allahu ma yulqi الshayطaan wayuxkimu allahu aayaatihi wain lam yakun nasku dalika nasku ma anzalahu yacni wuxuu leeyahay dadka qaar baase waxay ka fahmi karaan markii la yidhi xaqa tuqaatihi iyo wa xaqa jihaadihi markii sidaas iyada a la yidhi wajaahiduu fi llaahi xaqa jihaadihi markii sidaas iyada a la yidhi ayay waxay ka fahmi karaan in addoonka la amrayo waxaanu isagu kari karaynin markaasaa fahamkaas uu qofkaasi fahmay ayaa markaa aayaddan kale ee macnaheedu uu waadixa yahay ay rafcinaysaa oo kor yeelaysaa yaynay ahaynba waxay kor yeelaysaa oo rafcinaysaa wuxuu ilaahay soo dejiyey bal nasku ma alqaahu shayطaanu ima min alanfusi aw min alasmaaci aw min allisaani wakadalika yansakhu allahu maa yaqacu fi nufuusi min fahmi macnan wain kaanat ilaayatu lam tadula calayhi lakinahu muxtamil majmuucu lfataawa mujalladka afar iyo tobnaad ee safxadda boqol iyo kow hadal kale oo markaa yacni sidaa ku ogog leh waxa uu ku sheegay majmuuculfataawaha mujalladka saddex iyo tobnaad safxadda sagaal iyo labaatan ilaa soddon ahlucilmi kale oo sidaas si leegu tilmaamay waa jiraan abu isxaaq ashaatibi ayaa isaguna wuxuu ku sheegay kitaabkiisa muwaafaqaat la yidhaahdo ayuu ku sheegay oo waxa uu yidhi alladii yadharu min kalaami almutaqadimiina ana anaska cindahum acamu minhu fi kalaami alusuuliyiina faqad yuطliquuna cala taqyiidi اlmuطlaqi naskan wacala takhsiisi alcumuumi bidaliili mutasilin aw munfasilin naskan وعلى بيان المبهم والمجمل نسخا كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخا لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد يعني هذا الكوى عدي هي وهذا الكوى تلمامي ابن تيمية أي شاطبنا تلمامي دبادنا وحو دبادة قبصة أمثلة بدن أو لباتن مثال وحكة بدن أي الشاغي oo salafku ay ku magacaabeen qaarkood ama saxaabada cid ka midi ama taabiciinta cid ka midi aayaddaas aayaddaa nasakhday dhammaanteedna ay tahay naskiga mutacaarafkii midayna ka suuroobaynin oo ama ay tahay akhbaar iyo warar ay tahay khabarkana waxaa la yidhahdaa naski ma galo sidaynu arki doonaa laa naskulkhabar buu inoo keeni doonaa yacni waxa weeye ama ay tahay waxyaale akhbaar ah oo aan naskiba wuxuu geli jiray aynay ahayn ama ay ku saabsan tahay cumuum la khasisay ama ay ku saabsan tahay mutlaq la qayday yacni markaa laba iyo labaatan misaal ayuu abu isxaaq ashaatibi oo aqwaashii salafka waxyaalaha ay ku magacaabeen naskiga ayuu markaa misaaliyey markuu laba iyo labaatan misaal uu sheegay oo ay ku magacaabeen naski salafka bacdigood oo ama saxaabaa ama taabiciini naskiga mutacaarafkiina aanu ka suuroobi karin ayuu wuxuu yidhi abu isxaaq ashaatibi wاlamsilatu hunaa kasiiraة tuwadixu laka ana maqsuuda almutaqadimiina biiطlaaqi lafdi الnaski bayaanu ma ma fi talaqi اlaxkaami min mujaradi ظaahirihi ishkaal waiihaamu limacnan gayri maqsuudi lishaarici fahuwa acamu min iطlaaqi اlusuuliyiina falyufham hada almuwaafaqaat lishaatibi juska saddexaad safxadda koob iyo sideetan ilaa saddex iyo sideetan dabcada daaru lkutub alcilmiya ahlu cilmiga kale tilmaamay ibnulqayim aljawsiya ayaa ka mid a marka calaa kulli xaal taasna waxaad markaa xasuusnaanaysaa waxyaalaha selafku ay ku magacaabeen naski iyo isilaaxa muta'akhiriintiisu inaanu tamaaman mutataabiq inaynay ahayn ee ay kala caamsan yihiin halkaasna sidaas iyada ayaad ku baraarugsanaanaysaa tacriifka haddaba naskiga uu ku tacriifiyey sheikha naadimka ahi laba markaa shay ayuu ku tacriifiyey usowtii la odhan jiray waxa markaa aw iyo wax la mida lama geliyo tacaariifta muxuu u yidhi rafcun lixukmin aw bayaani zamani aw bayaanu zamani sababtu u geliyey jawaabteedu waxa weeyaan khilaaf baa ku sugan oo bacdina waxay ku tacriifiyeen rafcun lixukmin qaarna waxay ku tacriifiye ku tacriifiyeen markaa bayaanu zamani sidaas aawadeed baa labadii tacriifba siduu kuugu ishaaro khilaaf inuu ku jiro kuugu tilmaamo ayuu labada isu daba dhigay bacdi culammada ka mid ah waxay leeyihin xukumka hore ayaa wuxuu ahaaye la nasakhi doono muqayan buu ahaa bikaayatin mid wakhti lagu xadiday ayuu ahaa wakhtigii lagu xadiday ayuunbaa la caddeeyey markii horeba asmaanta iyo wakhtiyadoo dhan xukumkaa hore ee mansuukha ee noqon doonaa mid sugan oo markaa yacni loogu talagalay abadal aabaad ma ahay mudduu ku xadidnaa muddadaasina markaa waxay ahayd miduu ilaahay ogyahay muddadii unbaa la caddeeyeyoo yacni halkaa waxay shabbahdaa takhsiis oo kale ayay shabbahdaa oo takhsiisku waxay ahayd bacdi markaa yacni acyaanta ka mida ayaa laga saarayey lafdiga caamnimadiisa tanna waxa weeye naskiguna waa takhsiisun fi zamaan xaggii zamaankuunbaa takhsiis la geliyey marka waxa weeye sidaas iyada ah ayay markaa isu shabbahaan marka waxa weeye muddadu lahaa ayuunbaa la caddeeyey jamaahiirtu waxay mareen tacriifka hore oo ah marka inuu rafci yahay sidaas yadaa ayay mareen si ay u baxdo markaysagaa xukumkii haayada iyo wax la midkaa lahaa ee waxa weeye markaa yacni ama uu la socday haayo markaa mutasili ay la socotay xataa yuctu ljizyata can yadin wahum saakhiruun iyo wixii la mid a yacni si ay uga baxdo baabu naski oo baabu takhsiis ay ugu tacayunto naskiga iyo takhsiiskana markaysagaa gees bay iska shabbahaan laakiin furuuq bay tilmaamaan ahlucilmigu ay ku kala duwan yihiin oo lagu kala farqinayo oo markaysaga ay ku kala duwan yihiin bay sheegaan culammada qaarkood aad bay ugu tawasuceen qaarna waxa weeye waxay ku gaabsadeen bacdi ka mida shanqiidi shanqiidi oo kale mudakirada waxa uu ku sheegayaa yacni toddoba farqi oo ay ku kala duwan yihiin takhsiiska iyo naskigu ayuu ku sheegayaa culammada qaarna waaba ka sii badiyeenoo baxrulmuxiidka iyo alirshaad alfuxuul lishawkaani iyo waxay iyagu sheegayaan yacni labaatan bay markaa mid ahaan sheegayaan midna waaba ka badinayaan labaatan farqi oo ay ku kala duwan yihiin naskiga iyo takhsiiska inkastoo in fara badan oo ka mida furuuqdaasi ay tahay waxyaala khilaafi ah oo calaa qowlin marka lagu socdo yacni furuuqda qaarkood ay ku dhisan tahay naskiga shuruud baa loo dhiga shuruudda loo dhigo marka sheikha la yidhaahdo abulfaraj cabdiraxmaan ibn aljawsi waxa uu yidhi wa shuruudu naski khamsatun axaduha an yakuuna alxukmu fi annaasikhi waalmansuuqi mutanaaqidan falaa yumkinu alcamalu bihima shardiga koowaad ee loo shardinaya yacni shayga markaa naasikha iyo naskiga loo shardinaya waxa weeye xukunka naasikha ku sugan iyo xukunka mansuukha ku sugan waa inay yihiin laba xukum oo iska hor imanaya oo aan sinaba isu waafaqaynin oo in lagu wada camal falaa aynay suurtoobi karin ya marka haddii ay mar suurtoobi karto in lagu wada camal falaa nasqi wax la yidhaahdaa iman maayo oo jamciga ugu horreeya wax la qabto wuxuu jamcigugu horraynayaa sababto ay tahay jamcigu waa icmaal labadii deliilba la wada camal siinayo naskiguna waa labadii deliiloo midkood lagu camal falayo ka kalena la ilqaynayo qaacidaduna waxay tidhaahdaa waxay tidhaahdaa icmaalu daliilayni macan awlaa min ilqaa'i axadihima labada deliilba in labadaba la wada camal siiyaa waxay ka fiican tahay in midkoodna la tuuro ka kalena la camal siiyo ayay ka fiican tahay sidaas aawadeed baa markaa naskigu yacni marka uu yahay marka laga fursan waayo fursad kale oo dhammi ay dhammaato shardiga labaad ee loo shardinaya waa inuu yahay xukunka mansuuqu mid sugnaa intaan xukumka naasiqu sugnayn waa inuu mutaraaqi markaa uu ahaa naasiqu xukumka markaysaga xon markaa mansuuquna waa inuu xukum mutaqadim oo horreeyey waa inuu ahaa halkaas waxaa baxaysa haddii labada xukum wada socdeen oo xukumkii hore markii la sheegay unbaa markaysagaa kii dambe istisnaa lagu sheegay ama waxa weeye haayaa lagu sheegay ta noocaasoo kalea marka waxa weye noqon mayso naskhi noqon mayso ee takhsiis bay noqonaysaa waa inuu xukumka naasikha ahi waa inuu dembeeyey xukumka mansuuquna waa inuu hore u sugnaa inta waxa weeye xukumka naasikhu aanu sugnayn horteed waa inuu sugnaan jiray shardiga saddexaad ee loo shardinaya waa inuu xukumka mansuukhe le nasakhuhu waa inuu yahay mid sharci ku sugnaaday ee mid caqli ku sugnaaday ama caado ku sugnaaday ama curfi ku sugnaaday waa inaanu saasoo kale ahayn waa inuu markaysaga u yahay yacni xukum ku sugnaaday yacni markaa sharci ku sugnaaday waa inuu yahay hadduu xukunku caado iskaga sugnaado rafciga la kor yeelayaa naskhi noqon mayso ee waa sharci cusubunbuu iska noqonaya shardiga afraad ee kale loo shardinaya waxay tahay waa xukumka markaa naasikhu waa inuu yahay mid markaa lagu sharciyeeyey biariiqi naqli yacni waddo markaysagaa raritaan ah oo xukunkii hore laga rarayo sida xukumka markaa mansuukhuba u yahay mid yacni ugu sugan yacni ariiqu naqli yacni waa inuu xukunka markaysagaa naasikha iyo xukunka mansuukhu labaduba waa inay ugu sugan yihiin naqlin yacni markaa la rarayo oo xukun hore laga rarayo oo midna baraa'adii baa laga raray midna waxa weeye xukunkii hore ayaa laga guurayo xukum kale ayaa loo raray haddii baraa'adii ay tahay waxaa la rafcinaya albaraa'ata alasliya yacni naskhi laguma itlaaqayo oo lama odhanayo salaadda markii la waajibiyey salaad la'aantii bay nasakhday la odhan maayo yacni zinada markii la xaaraantinimeeyey yacni zinadu inay baraa'adii asliyada iskaga sugnayd baa la nasakhay la odhan maayo sidaas oo kale markaa la odhan maayo shardiga shanaad yacni waxaa loo shardiyaa inuu yahay dariiqa uu ku sugnaaday naasikhu mid la mida dariiqa uu ku sugnaaday yacni mansuukhu ama mid ka xoog badan waa inuu yahay yacni dariiqiisoo kale waa inuu ku sugnaaday oo bimacnaa wuxuu uga jeedaa mas'ale khilaafiya weeye oo waxa weye yacni shardigani wuxuu uga jeedaa hadduu waxa weeye dariiq tawaatur ku sugnaaday yacni mansuukhu waa inuu naasikhuna dariiqu tawaatur uu ku sugnaadaa oo aaxaad ma nasakhi karo yacni mutawaatir sidaas yadaa buu ka tilmaamayaa taasna waxaynu ku arki doonnaa khilaaf baa ku sugane waxaynu ku arki doonnaa markaysaga yacni dersiga gudihiisa shantaa shardi ayuu ku sheegay kitaabkiisa uu kaga warramo naasikha qur'aankiiyo mansuukhiisa ee uu bixiyey almusafaa biakufi biakufi ahli اrusuuqi min cilmi الnaasikhi wاlmansuukhi safxadda laba iyo toban ilaa saddex iyo toban shuruudo kale ahlu cilmigu ku dareen shuruudaha waxaa ka mid a xukumka hore waa inaanu wakti ku qaydnay oo aanu markaa keensanaynin yacni gelitaanka wakhtigaasi uu soo galo in kii hore muddadiisu ay dhammaato yacni shardigaasna culamada qaarkood baa sheegay baxrulmuxiidka ayuu markaa ku sheegayaa yacni zarkashi uu ku sheegay ahlucilmi kalena waa tilmaameen shuruudaha kale culamada qaarkood u dhigeen waxaa ka mida shardi markaa odhanaya inuu yahay markaa yacni xukumka mansuukhu wax ay suurtoobi karto oo ay jaa'is tahay in la nasakho oo hadday tahay waxaan dhiciba karin in la nasakho hadday tahay xaalka noocaasa markaysagaa yacni markaa lama odhanayo naasikh iyo mansuukh baa meesha ku jira la odhan maayo shardiga noocaasna markaysagaa baxrulmuxiidka ayuu ku sheegay yani zarkashi ayuu markaa ku sheegay markuu naskiga ka warramayey waxaa laga helayaa waxa weeye juska markaa shanaad safxadda laba boqol iyo yani toddoba iyo toban yani dabcadda daarulkutubi yani dabcada markaa la yidhaahda ee sideedda markaa mujallad ah marka waxa weeye taasina waxay tahay shuruudaha markaa loo dhigayo waxaynu ku arki doonaa markaa dersiga gudihiisa ayaynu markaa ku arki doonaa wa kullu xukmin qaabilun lahu yani halkaasaynu markaa yani ku tilmaami doonaa marka calaa kulli xaal naskiga haddii laga fursan karo oo jamci iyo wax la midi ay suurtoobi karto in naski xaggeed loo kaca ma bannaana ibnu caasim waxau odhanaya isagoo macnaha tilmaamaya wanaska laa taqul bihi ila idaa lam tulfi fiihi hayra daka ma akhada yacni naski wax la yidhaahdo haba ku markaa hadli oo markaa ha ku dhawaaqin mooyaane markaisagaa haddaad yani adoo waddo kale waayey mooyaane naski wax la yidhaahdaba ha odhan buuri wa bacdahu nasku jara likownihi yuxtaadu fiihi aksar ana markaa kitaabkaynu kusoo aragnay marka waxaa weeye in siyaalaha markaa dariiqyada markaa la qarayo inuu naskigu ugu dambeeyo ixtiyaadka badan ee lagu samaynayo darteed taana horeynu usoo aragnay annasku naskigu rafcun lixukmin xukm in la rafciyaa la yidhaahdaa aw bayaanu zamani ama muddo in la caddeeyo xukumkii hore ku dhammaanaya ayaa la yidhahdaa bimuxkami alqur'aani qur'aanka kiisa muxkamkaa lagu caddeeyo ama lagu rafciyo aw bisunani ama sunnayaasha ama axaadiista kuwooda muxkamkee waadixa ah in lagu rafciyo ama lagu bayaamiyo markaa taa macnaheedu waxay noqonaysaa waxa weeye rafcun lixukmi marka leeyahay waxaad odhanaysaa waa rafcun lixukmin sharciyin bikhitaabin sharciyin mutaraakin canhu yacni siduu markaisagaa shaarixuba markaa tilmaamayo xukun sharciya inuu yahay waxa markaa la rafcinaya oo hadduu yahay xukun asliyo baraa'a asliya ku sugnaaday waxaa la rafcinayaa naski lama yidhaahdo waxa lagu rafcinayaa waa inuu khitaab sharciya yahay khitaab sharciya waa inuu yahay khitaabkaa sharcigii waa inuu yahay mutaraakin canhu midka hore ka dembeeyey waa inuu yahay sidaas yada abaa naski loo isticmaala falam yakun bilcaqli aw mujaradi lijmaaci bal yunmaa ila almustanadi falam yakun ma ahaan ay huwa naskigu bilcaqli caqli mid ku sugan ma aha aw mujaradi alijmaaci ama ijmaac keliya mid ku sugan ma aha bal yunmaa markaa yacni daa in ijmaac keliya iyo caqli keliya marka wax lagu nasakheeya yunmaa waa la nisbeeyaa ila almustanadi waxa markaa mustanadka ijmaaca u abaa loo nisbeeyaa in ijmaacu uu ku tiirsan yahay yacni wuxuu inoo tilmaamayaa caqligu ma nasakhi karo oo waxa weeye markaa xukun sharciya maadaama ay tahay oo khitaab sharciya ku sugnaaday caqligu ma rafcin karo waayo qaacidadu waxay tahay idaa tacaarada alcaqlu wannaqlu qudima qudima annaqlu haddii caqliga iyo naqligu ay tacaarudaan naqligaa la hormarinayaa idaa ja'a alaatharu batala annadaru waatay ahlucilmigu odhan jireen ama idaa jaaa nahrullaahi batala nahru micqalin waatay sidaas iyadaa odhan jireen ijmaacna in wax lagu nasakhaa ma suurtoobi karto ee waxaa la odhanayaa alijmaacu laa yansakhu walaa laa yansakhu walaa yunsakhu ijmaacu wax ma nasakho yacni isagana lama nasakho walaakin yadullu cala naskhi bay culammadu yidhaahdaan naskhi isagu waa ku tusiyaayoo amaarad buu u yahaye daatadiisu isagu wax ma nasakho lamana nasakho sidaasay ahlucilmigu yidhaahdeen waxaanu isagu wax u nasakhi karin waa culammadii mujtahidiinta oo wax isku waafaqa weeye wakhtiga isku waafaqayaana ay tahay wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam wakhti ka dambeeya oo markaa yacni bacda xayaati nabiyi sala allahu alayh wasalam inay wax isku waafaqaan marka waxa weeye xukun sharciga uu nebigu ka tegayna in dabadi markaa yacni la ibtaaliyo oo la buriyaa wax suurtoobi kara ma aha marka sidaas aawadeed isagu wax ma nasakho laakiin naski waa ku tusiyaayo amaarad buu u yahay hadday ahlucilmiga hadalkooda ka heshana wax odhanaya ijmaaca nasakhay waxay uga jeedaanoo lagu xambaarayaa ijmaacu wuu ku tusiyey inay mansuukh yahaye deliilka ijmaacu ku dhisan yahaa nasakhay macnaha noocaasaa lagu xambaarayaa siduu shaarixba tilmaamayo falam yakun ma ahaan marka ay huwa naskigu bilcaqli caqliga caqliga mid ku sugan ma aha aw mujarad alijmaaci ama ijmaac keliya mid ku sugan ma aha bal yunmaa waa la nisbeeyaa ila almustanadi waxa ijmaacu uu ku tiirsan yahay baa loo nisbeeyaa naskiga wa mancu naski nasi nasi markaa in la nasakho diidmada la diidayo bilqiyaasi qiyaas lagu nasakhaa waladii kii weeye irtadaahu raalli ay ku noqdeen jullunaasi dadka badankoodu ay raalli ku noqdeen yacnii nas ma ma nasakhi karaa qiyaas ma nasakhi karaa mas'alada noocaasa bacdi culammada ka mida ayaa waxay yidhaahdeen waa suurtoobi kartaa in qiyaas lagu nasakho yacni nas in lagu nasakho waa suurtoobi karta imaa mutlaqan bay u suurtoobi kartaa ama qiyaaskaa la kala qaadaya oo kiisa jeliga ah baa lagu nasakhi karaa kiisa aan jeliga ahayna laguma nasakhi karo jamaahiirtu waxay mareen inaan qiyaas noocu doonaba ha jeliga ah baa lagu nasakhi karaa kiisa aan jeliga ahayna laguma nasakhi karo jamaahiirtu waxay mareen inaan qiyaas noocu doonaba ha noqdee nas inaanu nasikhi karin sidaas iyada abay mareen qowlkooduna waa sida sawaabka ah yacni jamaahiiru ahlicilmi saasay qabaan oo waxa weeye yacni markaa qiyaasku waa ijtihaad markaa culammadu ay ijtihaadayso ijtihaadkiina yukhti' wa yusiib macsuum ma aha mar haddaanu macsuum ahayna uu gefi karo yacni nusuusta sharcigu waa macsuum cisma ayay leedahay nusuustaa dhowrana cismada leh yacni dilaaladooda looga tegi maayo ee qiyaas markaa yacni khati'i kara asiibina kara loogama tegayo loogama tegayo ilaahay waxau idhi maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw midliha waxaa kalou ilaahay yidhi qul maa yakuunu lii an ubadilahu min tilqaa'i nafsi in attabicu ilaa maa yuuxaa ilay marka sidaas aawadeed yacni in wax lagu nasakhaa qiyaas wax dhici kara ma aha wa mancu naskhi nasi nas in la nasakho diidmada la diidayo bilqiyaasi lagu nasakhaa huwa aladii kii weeye irtadaahu raalli ay ku noqdeen jullunaasi dadka badankoodu ay raalli ku noqdeen wa nasku bacdi dikri mutlaqan warad wa nasku bacdi dikri yacni qur'aanka qaarkii in la nasakhaa mutlaqan xaalu naskhigaasi yahay mid la itlaaqay oo anwaacda naskhiga oo tilaawada iyo yacni camal mutlaqan xaalu naskhigaasi yahay mid la itlaaqay oo anwaacda naskhiga oo tilaawada iyo yacni camalfalka labadaba la nasakho ama mid ahaantooda la nasakho warada waa soo arooray wannasku nasakhaadda binasi nas lagu nasakhaa linasi nasna la nasakhaa muctamadun mid la ictimaaday weeye nusakha qaar waxay qorayaan wannasku linnasi binasin muctamad muctamad bay saas yadaa bay qorayaan waana waxa weeye waa bimacna wuxuu inoo tilmaamayaa halkanna qur'aanka qaarkii in la nasakhaa inay markaa soo aroortay bimacnaa inay caqlanna u bannaan tahay sharci ahaanna ay u dhacday oo qur'aanka wax mansuukhi inay ku jiraan naskhigaasina uu yahay markaa mid la itlaaqay oo anwaacda naskhigae saddexdaa mid weliba ay ku rumoobayso hadday tahay markaa tilaawada iyo camalfalka ama xagga xukumka iyo xagga akhrinta labadaba in la nasakho ama tilaawado keliya la nasakho xukumka uu baaqi yahay ama xukumkoo keliya markaa la nasakho tilaawadu ay baaqi tahay saddexda nooc mid waliba waa jirta yacni mid waliba yacni markaa waa jirta saddexda noocbana markaysaga ahlucilmiga ama jamaahiiru ahlicilmi waa ku tageen markaysaga inay jaa'is tahay dhacdayna markaysaga waa ku tageen in waxa weeye yacni tilaawadu inay baaqi tahay xukumkoo keliyana la nasakhaa waa ka ugu caansan noocyada naskiga ugu caansan weeye nooc kale laba nooc oo kalea jira labada noocee kale waxay tahay in markaa yacni tilaawada iyo xukunka labadaba in laysla nasakho oo caaisha waxay tidhi kaana fiima unzila min alqur'aani casharu radacaatin macluumaatin yuxarimna fa nusikna bikhamsin macluumaatin yacni waxay tidhi xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey qur'aanka la soo dejiyey waxaa ku jiri jirtay toban naasnuug oo la yaqaanaa waxbay xaaraantinimeeyaan dabeed waxaa lagu nasakhay shan naasnuug oo la yaqaana ayaa wax xaaraantinimeeya yacni markaa sidaas iyadaabaa lagu nasakhay waa radaacadii qofku markuu xawleyn ku jiro oo bimacnaa labadii sane aanu u dhaafin yacni naaska hadduu markaa jaqo yacni qof dumara hadduu naaskeeda jaqo oo uu shan goor jaqo wuxuu noqonayaa inay hooyo xagga radaacada iyo naaska ay u noqonayso ay xaaraan ka noqonayso guurkeediiyo waxaasi ayna u bannaanaanayn marka waxa weeye waxay misaal u tahay cashru radacaatin yacni tilaawadii oo la nasakhay oo qur'aanka kama mid aha xukumkii oo la nasakhay oo toban naasnuug markaa la odhan maayo taasaa uu xaaraantinimeeyo nisaabka radaacadu waa toban la odhan maayo nooca marka waxa weeye in la nasakho tilaawadoo keliya xukunku baaqi yahayna waxaa ka mid ah fa nusikhna bikhamsi markaa bikhamsin macluumaatin taas baa markaa ka mid a oo waxaa markaa ka mid ahayd yani nebigu wuxuu dhintay sala allahu alayh wasalam wahunna mima yutla min alqur'aani yaday ka mid tahay qur'aanka waxyaalaha la akriyo yacni khamsu radacaatin macluumaati yuxarimna iyadoo qur'aanka la akriyo ayuu nebigu dhintay oo hadduu markaa sidaa ku dhintay oo xadiidka muslime caaisha laga soo wariyey sidaa sheegayo ma xayaatadii nebiga sala allahu alayh wasalam dabadeed baa la nasakhay jawaabtu waa maya ee waxa weeye waxaa laga tilmaamayaa oo looga jeedaa wakhti ku dhow geeridii nebiga sala allahu alayhi wasalam baa la nasakhay marka iyadoo dadka qaarkood weli werkii aanu gaadhin oo aynay maqlin in la nasakhay oo ay weli iyagu qur'aannimo dadka qaar u sii akhrinayaan ayaa nebigu dhintay markaa daba dhimashadii nebiga sala allahu alayh wasalam dabadeed ayaa dadka qaar warku gaadhay marka sidaas yada abaa looga jeeda aayadda rajmiga ayaa ka mid a ashaykhu washaykhatu idaa zanayaa farjumuuhuma albatata nakaalan min allah wallahu casiizun xakiim yacni xadiiskaasna waxa weeye isaguna waa saxiix marka waxa weeye calaa kulli xaal wuxuu markaa daliil u yahay xukumkii rajmigu waa baaqi laakiin tilaawadii oo keliya ayaa la nasakhay tilaawadii oo keliya ayaa la nasakhay oo haddii la yidhahdo qur'aanka waxaa loo shardiyaa tawaatur baa loo shardiyaa waynagii mabxadkii qur'aankana ku soo marray yacni axaadiistan hadda aa sheegaysaano waa axaadiis aaxaada sidee qur'aannimo ay u sugaysaa qur'aannimo siday u sugaysaa ashaykhu washaykhatu idaa zanayaa farjumuuhumaa inay aayad ahaan jirtay iyo yacni marka casharu radacaatin macluumaatin yuxarimna inay aayad ahaan jirtay yacni ile qur'aannimada waxaa loo shardinaya tawaature taana culammadu waa ka jawaabeen oo waxay kaga jawaabeen oo yidhaahdeen yacni qur'aanka markaa muxkamka ah ee qur'aannimo hadda loo akhrinayo ayaa tawaaturka loo shardiyaa jamaahiirtu u shardiya ama waxa weeye qur'aankii tilaawadiisa la nasakhay tawaatur looma shardiyo ee aaxaad baa ku filan in markaa lagu soo naqliyo taas iyada aaxaad markaa saxiixa ayaa ku filan in lagu soo noqliyo sidaasay ku ishkaal bixiyeen oo culammadu ay kaga jawaabeen noocyada kale ee naskiga oo ictibaarka marka laga eegayo waxa la nasakhayo markaas marka laga eegayo saddexdaa qaybood buu qaybsamay yacnii waxa ka naskhigu uu ku dhacayo iyo ka uu naskhigu ka soo jeedo marka laga eegayo xagga ictibaarka adilada oo markaa ma aayad ba aayad nasakhday mise waxa weeye aayad baa xadiis nasakhday mise xadiis baa aayad nasakhday mise waxa weeye xadiis baa xadiis nasakhay yacni waxa weeye xadiiska laftiisu ma mutawaatir baa mise waa aaxaad yacni marka anwaacda noocaasa marka laga eegayo yacni marka lafteeda yacni shaarixu halkan waa ugu tacaruday oo waxa uu tilmaamayaa yacni nas in nas lagu nasakhaa waa suurtoobi kartaa oo bimacnaa waa muctamad bimacnaa waa qawi oo waa raajix macnahaas ayuu marka ka tilmaamaya waa qawi oo waa raajix ayuu marka uga yacni ka tilmaamaya naskigana wax diiday waxaa la sheegay yacni markaa nin la yidhaahdo abu muslim alasfahaani nin la yidhaahdo ayaa laga soo naqliyey inuu markaa naskiga diiday culammada qaarkood oo usuuliyiinta ka midi waxay yidhahdeen ninkaasi waa jaaxid ninka la yidhaahdo qolyaha markaa muctasilada ka mida firqada aljaaxidiya la yidhaahdona loo nisbeeyo ee daa'ifada muctasilada ka mida culamada qaar saasay yidhaahdeen laakiin bacdi culammada ka midaba arrinka noocaasa beeniyey oo markaa subki ka mid yahay oo waxay yidhaahdeen wahmi weeye in la yidhaahdo yacni ninka abuu muslim alasfahaani la yidhaahdo ee culammadu ay ka soo naqliyeen inuu naskhiga diiday ma aha jaaxid ninka la yidhaahdo ee waa nin kale oo muctasiliya magiciisana waxaa la yidhahda moxamed ibnu baxri alasfahaani ayaa la yidhaahdaa marka waa wahmiyeen buu yidhi yacni subki iyo culamo kaleba cidda tidhi waa jaaxid waa wahmiye camr ibnu baxri baa markaa jaaxid la yidhaahdaa ninkana moxamed ibnu baxrin baa la yidhaahdaa ninkan waxaa lagu sheegay buu odhanayaa yani abuu mudafar yani asfahaani waxa uu tilmaamayaa nin cilmi yani markaa lagu yaqaanay weeyaan inkastuu daa'ifada muctasilada la yidhaahdo u abtirsaday oo ictiqaadaadkood iyo waxyaalaha noocaasa u qaatay sidaas iyadaa ayuu markaysa waxaan markaa tilmaamaya marka waxa weeye nin cilmi markaa lagu yaqaano oo markaa macruuf ku ah oo kutub iyo musanafaad markaa waaweynna alifay yacni markaa ayuu ahaa marka arrinka noocaas ah yacni waxa ku dhacay masalada noocaasa waa sibiririxday macno noocaasu markaa tilmaamay shawkaani oo kale laajad markaa kulul buu markaa isagu ku radiyey waxaanu markaa uu yidhi hadalkaa laga sheegaya hadduu asaxo oo sugnaado waxay ku tusinaysaa inuu jaahil ahay oo shareecada aanu u cilmi lahayn sidaas iyada ah ayay markaa ku tusinaysaa buu markaa u yidhi marka khilaafka se u dhexeeya jamaahiirta iyo abulmuslim alasfahaani ma khilaaf lafdiyaba mise waa khilaaf macnawi ah yacni waxaad moodaa markaa inay in badan oo usuuliyiinta ka midi u tilmaamayaan khilaafku inuu yahay khilaaf macnawiya ilaa ay yidhaahdeen yacni naskiga waxa diiday qolada yuhuudda la yidhaahdaa waa diideen iyo ninka abuumuslim alasfahaani la yidhaahdo oo isagii iyo yuhuuddii ay israaciyeen yacni qolada yuhuudda la yidhahdana waxay yidhahdeen badaa' wax la yidhaahdaa ka laazimaya oo haddii la yidhaahdo markaa xukunkaa waa la nasakhay macnaheedu waxa weeye inuu xukunkan isagu maslaxaddu ku jirto isagu inuu anfac yahay oo fiican yahay oo maslaxo badan yahy oo nafci badan yahay ilaahay markii hore waa ka qarsoonaydee dib bay uga muuqatay macnaha noocaasaa ka laazimaya macnahaasina waa baatil mar hadday macnahaasi uu baatil yahay naskigina waa inuu baatil noqdaabay markaa yidhaahdeen markaa sidaas yadaabay yidhaahdeen inkastoo aqwaal kala duwan dawaa'ifta yuhuudda laga soo naqlinayo oo qaar markaa yidhaahdeen shareecada nebi muuse aan la nasakhi karin laakiin shareecada waaxidada yacni sharaaicda kala duwan horta waa isnasakhi kartaa laakiin shareecada nebi muuse lama nasakhi karo waa abadiya shareecada nebi muuse qaar yuhuudda ka mida aysaa yidhahdeen bacdi kale ay yidhaahdeen maya markaa waxaweye naskigu sidiisaba ma bannaana laa fi shariicati alwaaxida walaa fi sharaa'ic almukhtalifa midnaba markaa naski wax la yidhaahdaa kuma bannaana inay caynkaas yada ay yidhaahdeen ayaa markaa qayb kale oo yuhuudda ka midana laga soo raray laakiin culammada qaar waxay yidhaahdeen khilaafka yuhuudda ee mas'aladan ay khilaafsan yihiin in baabul-usuul lagu soo naqliyaa ma fiicna sababta ayna u fiicnayn waxay tahay dee marka hore waxa weeye usuushii waaweyneed baynu yuhuud isku haynaa dee waxa weeye ilaahay oo keliya in la caabudo ayaaba ka mid a waxyaalaha la isku hayo iyo rusushiisii in la wada rumeeyo maadaama ay caynkaas yadaa tahay khilaafka markaa la iskhilaafsan yahay ee yuhuud iyo muslimiintu ay isu khilaafsan yihiin masaa'isha noocan ah waxay ku habboon tahay baabka markaysa xan usuuludiin iyo ictiqaadaad wax ku saabsan baabu usuul fiqi in lagaga warramo la yidhahdo yuhuud baa markaa khilaafsan waxay waxaasaanu ku radinaynaa baabkan markaysagaa munaasib kuma aha yacni munaasib kuma aha sidaas yada ah ayaa culammada qaarkood yidhaahdeen abuu muslim alasfaani haddaynu hadalkiisa u soo noqonno culammada qaarkood way tawjiihiyeen oo waxay yidhaahdeen waar khilaafka marka uu jamaahiirta khilaafsan yahay ma aha khilaaf macnawi ah waa khilaaf lafdi ah weeyi sidaas aawadeed markaa qolyaha sidaa yidhi waxaa ka mida subki iyo maxalliga jalaaludiin almaxalliya baa ka mida jamculjawaamica waxa uu ka odhanayaa wasamaahu abuu muslimin takhsiisan wuxuu ku magacaabay wadaadka abuu muslim alasfahaani la yidhahdaa takhsiis buu ku magacaabay oo naskigii isagu wuxuu u bixiyey takhsiis buu ku magacaabay bimacnaa asal ahaan uma diidayo ee magacii naski lagu magacaabayo unbuu isagu takhsiis ula baxay takhsiiskiina laba qaybood unbuu u qaybiyey takhsiisun fii bacdi takhsiisun markaa fii bacdi alacyaan acyaanta qaarkood in la khasiso iyo azmaanta qaarkood in la khasiso oo bimacnaa waxa weeye xukunkani zamankoo dhan buu caam ku ahaa zamankii qayb ka midunbaa laga reebo oo laga khasisay macnuhu waa caynkaas yadaabuu ku magacaabay sidaas aawadeed buu subti waxa uu ku odhanayaa kitaabkiisa waxa weeye uu yani yani rafculxaajibka waxa uu ku odhanayaa mukhtasarka ibnu xaajib uu ku sharxayo khilaafka jamaahiirta iyo abuu muslim u dhexeeya waa khulfi lafdi ah ee khulfi xaqiiqiyo macnawiya ma aha jamaahiirtuna naski bay ku magacaabayaan isaguna takhsiisunbuu ku magacaabaya macno sii weyn oo kale kuma jiro wa nasku bacdi dikri dikriga qaarkii oo bimacnaa qur'aanka qaarkii in la nasakha mutlaqan xaaluu yahay yacni naskigaasi mid la itlaaqay uu yahay oo anwaacdii naskiga mid walba ay gelayso warada waa soo arooray wanasku nasakhaad binasi nas lagu nasakhaa linasi nasna la nasakhaa muctamadun waa mid la ictimaadayo oo qawiya weeyebu wanasku bilaxaadi lilkitaabi laysa biwaaqicin cala asawaabi wanasku nasakhaad bilaaxaadi aaxaad wax lagu nasakho xadiis aaxaada lilkitaabi kitaabkana uu nasakhaa laysa biwaaqicin mid dhacay maaha cala sawaabi qowlka sawaabka ah ee saxan marka lagu socdo culammada jamaahiiru ahlicilmi waxay leeyihiin in waxa weeye khabaru laaxaad in lagu nasakha aayad qur'aana caqlan waa bannaan tahay laakiin sharcan ma dhicin laysa biwaaqicin cala sawaabi macnuhu tilmaamayaana waa caynkaas ma dhicin sida sawaabka ah hase ahaatee caqli ahaan waa bannaan tahay sidaa jamaahiirtaa ku tegey daa'ifo kaloo ahlucilmiga ka midii waxay iyagu yidhaahdeen maye waana bannaan tahay waana dhacday qolyaha sidaa ku tegeyna waxaa ka mida ibnu xasmi ayaa ka mida ibnu xasmi ayaa ka mida qolyaha sidaa ku tegey daa'ifa kaloo ahlucilmiga ka midina waa ku tageen shanqiidi shiikhaas shanqiidi la yidhaahdo oo shaarixa kitaabka ah waxa uu isaguna yacni ku arjaxay kitaabkiisa adwaa'ulbayaanka la yidhaahdo oo sharaxa kitaabkan ka dembeeyey ayuu ku arjaxay in markaa naskhigaasi inuu dhacay naskhiga xadiis aaxaada lagu nasakhaya aayad qur'aana inay dhacday buu arjaxaya halkan laakiin wuxuu markaa dooranayaa qowlka ah markaysagaa inaanu nasakhi karin oo cilladii jamaahiirtu ay cuskadeen buu cuskanayaa oo ah marka aayaddu waa qaطci yacni hubuudkeeda iyo sugnaanshaheeda ayaa qaطci ah yacni xadiiska aaxaadkana hubuudkiisu waa mid danni ah oo la malaynayo marka shay dannigiina lama xoog aha yacni lamana mid aha kamana markaa wanaagsanaa yacni shay qaطci ah marka waxa weeye waxay markaa diidaysaa maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw miliha xadiis aaxaadina aayad lamana midli aha kamana markaa khayr badna sidaas yada abay jamaahiirtu cuskadeen oo ay u deliishadeen daa'ifa ahlucilmiga ka mid ah waxay ku tageen waa bannaan tahay waxa weeye in markaa khabar aaxaada in aayad qur'aana lagu nasakha waana dhacday qolada tidhi waa dhacday waxaa ka mid a shiikha baaji la yidhaahdee maalikiyada ka mida siduu shaarixu u nisbaynayo iyo qaraafi sheikha la yidhaahdo ibnu xasmina waa ka mid yacni sheikhuna waa ka noqdayo yacni siduu muxaqiquba xagga hoose ku soo naqlinayo kitaabkiisa adwaa'ulbayaanka ayuu markaa sidaas aada ugu nuxnuxsaday saas in la eg waxa kaloo uu ku nuxnuxsaday kitaabkiisa mudakirada la yidhaahdo laftiisana sidaasuu ku tegey in waxa weeye naskhigaas khabarul aaxaad lagu nasakha aayad qur'aana inay dhacday sidaas yada ah ayuu mudakiradana ugu tegey kitaabkiisa adwaa'ulbayaankana laba meelood buu si fiican ugu markaa bastinaya meeli waxa weeye waidaa badelnaa aayatan makaana aayatin wallahu aclamu bima yunazilu qaaluu inamaa anta muftar aayadii waa taasoo aayaddaa min suurati naxli si fiican buu ugu bastinayaa jamaahiirta qowlkoodana waa radinaya waxaa kaloo uu kaga hadlayaa qul laa ajidu fiima uuxiya ilaya muxaraman calaa طaacimin yطcamuhu ila an yakuuna mayta aayaddaasoo min suurati alancaama iyadana waa ku bastinaya waxaanuu tilmaamayaa xasriga aayaddaa la xasriyey inay mansuuq tahay oo khabar aaxaada lagu nasakhay xasrigaa la nasakhay muxaramaadku ay afartaa ku kooban yihiin yacni sida loo nasakhayna waxay tahay yani waxay tilmaamaysaa qul laa ajidu fiima uxiya ilaya muxaraman calaa طaacimin yطcamuhu ila an yakuuna maytatan afartii baa dabad la sheegay afartaa inay tahay mooyaane si kale waxa weeye wax naskhi wax markaa xaaraam la yidhaahdo muxaram ah yacni kama helayo waxyiga lay waxyooday sidaasu waa nabiga lagu yidhi sala allahu alayhi wasalam sheeg afartaasun baan wax muxarama ku haya wixii afartaa ka soo hadhay waxaa laga qaadanayaa in ibaaxa sharciya ay mubaax tahay ibaaxadaa sharciyadee laga fahmayo aayadda xasrinteeda ayaa waxay noqonaysaa mid yacni waxa weeye la nasakhay ayay markaa noqonaysaa oo ashyaa kaloo la xaaraantinimey ay ka mid tahay ay ka mid yihiin dameerihii markaa dadla joogga ahaa oo ay ka mid yihiin waxa weeye yacni kullu dii naabin min asibaaci wkullu dii mikhlabin min aطayri faakluhu xaraam yacni xadiiskaasi marka uu ka mid yahay oo waxa weeye dugaagga wixii mici wax ku ugaarsada yacni markaa waxaw iyaguna ay saas yadaa yihiin markaa xasrigaasaa la nasakhay qolada jamaahiirtu waxay kaga jawaabayaan oo ay leeyihiin aayaddaasi waxay tilmaamaysay in wakhtiga aanu haynin wax kale oo muxaram ah laakiin dib kama warramin yacni waxa weeye markii muxaramaadka afartaa lagu koobayna inta kale waxa weeye ibaaxadeedu waxay ahayd ibaaxadii asliga ahayd inay iskaga baaqi tahay ee ibaaxa sharciyaa in meesha lagu sugay ma aha marka madxadka isku hayaan maxay tahay ibaaxa sharciya may aayaddu faa'iideynaysa in alla intii kale inay yacni mubaax tahay ibaaxa sharciya sidaas iyada abay faa'iideynaysa ibaaxadaa sharciyadae aayaddu faa'iideynaysay wixii kale inay mubaax yihiin ibaaxa sharciya oo khitaab ku sugnaatay sidaas yadaa ayaa waxa weeye la rafciyey oo la kor yeelay haddii aan la kor yeeli lahayna xukunkaasi baaqi buu noqon lahaa oo wuxuu noqon lahaa mid muxkamah oo wax alla wixii afartaa ka soo hadhay ee markaysaga ma'kuulaadka ka mid a inay markaysaga waxaan markaa yihiin qaar mubaaxa oo bannaan sidaas yadaabay markaa noqon lahay caynkaas yadaabay markaysaga yidhaahdeen calaa kulli xaal yani qowlka markaa raajixahi waa qowlka markaysaga shanqiidina markaysaga u arjaxaya markii dambe u noqday baaji iyo qaraafi iyo qolyahaasna marka ay ku tageen ibnu xasmina uu doortay qowlkaas markaysagaa weeye sheikhuna si fiican buu markaysaga markaa u bayaamiyey qowlka sheikha markaa qowl u noqonayaana waxay tahay waa qowlkiisaa dambe waata markaa shaarix uu soo qaadanayo soo istishaadayo beytka xagga dambe inoogu iman doona wa qowlu man canhu ruwii qowlaani mu'aharun id yatacaaqabaani nin sheikha haddii laba qowl laga soo naqliyo labadiisa qowl qowlka isaga matelayaa waa kaiyo loo nisbayn karaa waa qowlkiisa aakhirkee dembeeyey mar hadday kala dembeeyeen labada qowl qowlka dambe ayaa markaysa waxaan markaa isaga loo nisbayn karaa oo wuxuu ka dhigan yahay bimansaabati lmansuuq qowlkii hore ama marjuucun canhu waa mid laga noqday qowlka hore sidaas oo kale ayuu markaa noqonaya shawkani baa waxa weeye markaa tacliil yani fiican buu cilleeyey oo hadalka marka ay yidhaahdeen yani lamana markaa quwo aha lamana mid aha yani markaa shay qaciyana shay danniya laguma rafcin karo ayuu ka jawaabay oo waxa uu yidhi shawkani wa mima yurshiduka ila jawaazi naqsi ila jawaazi naqsi bima saxa min alaaxaadi lima huwa aqwa matnan aw dalaalatan minha ana annaasika fi lxaqiiqati inama jaءa raafican liistimraari xukmi اlmansuuqi wa dawaamihi wadalika danniyu wain kana daliiluhu qaطciya falmansuuqu inama huwa danniyu la dalika alqaطciyu fata'mal hada irshaad اlfuxuul saddex boqol iyo afar iyo labaatan macnaha uu tilmaamayaa waxay tahay haddaad tidhaahdeen aayaddu waa qaطci xadiiskuna waa danni waa sidee shay danniya shay qaطciya a ugu rafciseen jawaabtu waxa weeye war waxa qacigii waa aayaddu markaa qiraa'ada la akrinayo tilaawadeeda ayaa qaci ah amaa xukumka ay sheegtay laftiisu waa qaci laakiin xukumkaasi inuu weligii jiri doono oo aan la nasakhi doonin oo isagu weligii baaqi noqon doono xukumkaasi baqaaga uu baaqi noqon doonaa waa madnuun ee mid qaciya ma aha inuu xukunkaasi baaqi noqon doono weligii jiri doonaa mid marka waxa weeye maqduucoo la qadcinayo ma ahe waa mid madnuun oo la danninayo o la malaynayo markaa shaygaa la malaynayo ah markaa baqaagii xukumka ayay rafcisay oo danniya war danni uunbaa danni lagu rafciye masaladu yar isku kiigi rog qacigii lama rafcin buuhi qacigii tilaawadii aayadda la akrinaya xukumka asaalatan marka hore inay ku tusisay mid waliba qaci bay ahayd qacinimadaa lama rafcin baqaaga xukumku uu baaqi noqonayay madal asmaan oo danni ahaa oo la malaynayey kaasaa la rafciyey marka haddee danni uun danni in lagu rafciyey ka bixi mayso lafteeda ama aayadday deliishadeen oo ah waxa weeye waidaa badalnaa aayatan makaana aayatin wallahu aclamu bima yunazilu qaaluu inama anta muftar wakadalik waxa weeye yani ma nansakh min aayatin aw nunsiha naأti bkhayri minha aw miliha wakadalika waxa weeye qul ma yakunu lii an ubadilahu min tilqaa'i nafsi in attabicu ila ma yuuxaa ilay jawaabtu waxa weeye yani sunnadii ka bixi mayso in waxyi ay tahay oo in attabicu ilaa maa yuuxaa ilaya haddii marka waxa weeye xadiis aaxaada la raaco dee waxa weeye xadiiskan aaxaadkii waa waxyi waa midda labaade waidaa badelnaa aayatan makaana aayatin ma tilmaamayso waxa waxaan aayada ahayn inaan lagu nas inaan lagu nasakhaynin in aayada aayad marka lagu nasakhay ka hadashay ta kalena waa ka aamustay ama aayadda kale maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw miliha taasna markaysagaa ay yidhaahdeen sunnada markaysaga ama axaadiista marka aaxaadka ay qur-aanka lamana misliha kamana khayr badna jawaabteedu waxa weeye culammadu ay kaga jawaabeen waxay markaa yidhahdeen sida shanqiidiguba uu tilmaamayo yacni waxa weeye xukunka wuxuu suurtoobi karaa xukumka naasikha iyo xukumka mansuukha inuu ka khayr bato oo bimacnaa ka ajar badan yahay ama uu ka fudud yahay ama ka ajar badan yahay oo ictibaarkaa uga khayr badan yahay suurtoobi karta bacdi kale culammada ka midi waxay yidhaahdeen yacni sida ibnu xasmi oo kale wuxuu idhi sunnadu qur'aanka inay la mitli tahay laba ictibaar haddii laga eego labadaba waa kala mitli laba laba siyood marka loo ego mid walba waa kala mid mid waa kala mitli oo inay waxyi tahay waa kala mitli wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa marka inay waxyi tahay xaggaa marka laga eego mitli bay ictibaarkaa kala tahay gees kale marka laga eego oo in waxa weeye waajib ay tahay sunnada in la raacaa siday waajib u tahay qur'aanka in la raacaa taa marka laga eegana markaa sunnadu qur'aanka la mitli bay tahay labadaa ictibaar yacni mitli bay kala tahay ictibaaro kaloo ay kaga duwantahay waa jirtaa laakiin labadaas kala mid bay tahay laba shay oo kasta oo wujuudkan joogana yacni geesna waa iskaga mid geesna waxa weeye waa ku kala duwan yihiin cibaaro noocaasa ayuu markaa tilmaamay inay sunnadu markaa la mitli tahay yacni qur'aanka markaa inay la misli tahay oo mislinimo lagu itlaaqay lafteeda yacni waxyaalaha u daliilka culammada wax baraarujiyey aanan arag waxaa ka mida yacni xadiiskii laftiisaa loo daliishan karaa uu nebigu marka isagaa sala allahu alayhi wasalam marka uu yidhi alaa wa inii uutiitu alqur'aana wa milahu macahu waana xadiis saxiix oo imaam axmed iyo keyrkii baa soo wariyey qur'aankaa laysiiyey mid kale oo la mida oo weheliyana waa laysiiyey marka waxaa weeye arrinka ay yidhaahdeen qur'aanka lama misli aha ictibaar bay kula misli tahay nebiguna waa ku magacaabay inay la misli tahay taas yadaa markaa taasna jawaabteedu sidaas yadaabay tahay marka waxaa u raajici doontaan insha allahu tacaala basiga mas'alada shanqidii baa u raajici doontaan min suurati naxli iyo suurat lancaam yani adwaau lbayaanka والنسخ بالآحاد آحاد لغو نسخا للكتاب كتاب لغو نسخا والنسخ بالآحاد آحاد وح لغو نسخا للكتاب كتاب كلا نسخا بمعنى آيات كم إذا نسخا ليس بواقع مثل عيماها على الصواب قولك صواب كالصحد أمرك لغو سعود وينسخ الخف كيف ضابا لنسخا بما له ثقل وحريش أسقناضي أيا لغو نسخا وقد يجيو إنه يمادا لغيابا عاريا يعني حاله يهي متكمرا min albedeli bedel markaa mid ka maran xaaluu yahayna waa yimaada inuu yimaado waa laga yaabaa wuxuu inoo tilmaamayaa annasku ilaa bedel iyo annasku ilaa hayri bedel mas'alada ay ahlucilmigu yidhahdaan shaygii marka inta la nasakho in shay kale lagu bedelo taasi waxa weeye waa mid ahlucilmigu ay isla ogol yihiin wuxuuna noqon karaa waxaa lagu bedelayaa wax ka fudud ama wax ka culus ama wax la siman wax markaa ka fudud buu noqon karaa wax ka fudud ayuu noqon karaa oo shaygii hore ee markaa la nasakhay uu culus yahay shayga dambena markaysagaa u fudud yahay oo haddaa markaa yacni hadduu shaygii hore markaa culus yahay shayga dambena uu fudud yahay khayriyadu waxay noqon kartaa yusriga iyo takhfiifka ku sugan wuxuuna noqon karaa shayga markaa la nasakhay iyo shayga lagu nasakhay inay siman yihiin oo aynay kala kala markaa adkayn sida waxa weeye yacni fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam yacni waxaad u jeedisaa wejigaaga xagga markaa yacni masjidulxaraamka oo kacbada aa u jeeso iyo fawalluu wujuuhakum yacni wejiyadiina jeediya yacni waxaa u jeediysaan xagga markaa masaajidka xurmada leh oo bimacnaa kacbada ah marka waxa weeye xaggan u jeeso iyo xaggan u jeeso qofka marka laga eego uma kala dhibaato badna a yacni mid u kale marka yacni dhibaato badan ma aha waa isugu mid bay u tahay wuxuu ihi midig u dhac iyo bidix baana beleba ku ogeyn marka waxa weeye xagga marka laga eego takliifku fudaydka uu qofka u fudud yahay iyo fudayd la-aanta xaggaasay ka siman yihiin laakiin sidooda de markaisagaa uma siman oo jiha uu ilaahay amray in loo jeesto iyo jiha yani markaysa waxaan markaa aanu in laga jeesto la amray dee ma sina ka mid ah in waxa weeye shay khafiifa la nasakho oo lagu nasakho shay culus waana shayga markaysagaa uu dikriga ku khaas yeelay oo shayga markaa culus marka lagu nasakhayo yacni shaygii cuslaa shaygii lama misli aha haddii khayriyo la eegana kii horaa fududaaye yacni muxuu yahay markaa shayga culus ee lagu bedelaya jawaabtu waxay tahay khayriyadu waxay noqon kartaa markaysaga xagga ajarka khayriyadu markaana waxay noqon kartaa xagga ajarkaoo yacni waxa weeye wuu ka khayr badan yahay bimacnaa waa ka ajar badan yahay saasuu noqon kartaa marka inuu ka khayr badan yahay kama bixin maa nansak min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw midlaha buu gudagelay tusaalihiisuna waxa uu ahaaday wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun dacaamu miskiin aayaddaasoo kale waxa weeye markii hore soomka dadka awoodi karaya xoog gale ayaa marka hadday doonaanna way soomi jireen hadday doonaanna fidyay bixin jireen dabeedna markaasaa waxaa soo degtay faman shahida minkum ashahra falyasumhu yacni waxa weeye kii bisha markaysa waxaan markaa yacni arka isagoo xaadira yacni isagu markaa ha soomo marka shayga lagu nasakhay ayaa ka cuslaa shaygii markaa wax shaygii la nasakhay waqad yajibu caaliya min albedel wuxuu tilmaamayaa annasku ilaa hayri bedel inay suurtoobi karto sidaasna waxaa ku tegey jamaahiiru ahlicilmi baa ku tegey daaifa ahlucilmiga ka mida waxay yidhaahdeen maye annasku ilaa hayri bedel wax dhici kara ma aha bay yidhaahdeen waana sida shanqiidugu arjaxayo waxa uu leeyahay sidaa jamaahiirtu ku tagee yani markaysaga waa qowl markaa yani baila buu markaa u leeyahay waladii yadharu ana hada alqawla bailun liana allaha nasa calaa buطlaanihi biqawlih ma nansakh min aayatin aw nunsiha naati bikhayrin minha aw miliha yani waxa uu tilmaamayaa aayadda looga daliishanaya budlaanka looga daliishanaya yani goor kasta oo waxa weeye aayad la nasakho in waxa weeye bedel la keenayo ama la mid ah ama markaa ka khayr badan maadaama ay caynkaas iyadaa tahay ilaaba ilaa inuu bedel yimaadaa inay markaa laazim tahay ayay markaysa waxaan markaas tilmaamaysaa aayadday markaa jamaahiirtu daliishadana waa ka jawaabeeno waa ka jawaabayoo idaa naajaytum arasuula faqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqa yacni waxa weeye aayaddaas culamada qaarkood waxay yidhahdeen waa la nasakhay oo ilaa hayri bedel baa loo nasakhay aashfaqtum an tuqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqaat yacni taasaa lagu nasakhay laakiin waxa uu leeyahay sheekhu shanqiidi wataxqiiqu annahu naskhu bibedel wa huwa nadbiyatu asadaqa sadaqadu inay sunno tahay ayaa markaysa waxaa markaa lagu markaa nasakhay taasna waxay ku dhisantahay mas'aladu yacni xukumkii markii la nasakhay maxaa meeshii ku soo hadhay ma ibaaxa sharciyaa ku soo hadhay ma ibaaxa asliyaa ku soo hadhay ma nadbiyo inuu shaygu sunno yahay oo sadaqadii ay sunno sii tahay oo waajibnimadii laga kor qaaday maadaama waxa lagu dhib mudanaya ay waajibnimada tahay yacni markaysaga waa iyama culamadu markaysaga aqwaal bay ka leeyihiin waxa uu marayaa waxa weeye waxa markaa meesha ku soo hadhay waa nadbinimo waayo waxa lagu dhib mudanayay waxay ahayd waa waxay ahayd yacni waa waajibnimada maadaama ay caynkaas iyadaa tahay sunnanimadii baaqi bay tahay markaa bedel baa markaa loo nasakhay culamada qaar waxay leeyihin ibaaxa sharciya meeshii lagu baaqi yeelay laakiin ibaaxada sharciga laftiisu waxay tahay yacni markaa waa bedel laakiin kuwa yidhi ibaaxa asliya ra'yiga jamaahiirta markaysaga waxaa waafaqsan qowlka odhanaya ibaaxa asliya baaqi noqotay marka calaa kulli xaal yacni maadaama aayaddana la tawjiihin karo aayadda horena ay kutusinayso ilaaba ilaa inuu bedel meeshii imanayo tanna markaa la waafajin karo aayaddaas waxa fiican in la yidhaahdo annasku ilaa hayri bedel yacni markaysaga ma bannaana siduu shanqiidiba ku tegey wayunsaku bimacnaa ma dhicin wayunsaku waa la nasakhayaa alkifu kii fududaa bimaa lahu hiqan wax culays u sugan yahay baa lagu nasakhayaa waqad yajibu inuu yimaadaa laga yaabaa caariyan xaalu yahay mid ka madhan min albedeli bedelka madhan والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعا في صحيح النقل والنسخ نسخات من قبل وقوع الفعل dhicitaanka markaa ficilkuu dhacayo ka hor la nasakaa jaa'a waa yimi wuquucan min jihati wuquuc buu yimi waa markaa tamyiizun muxawalu markaa cani alfaacili ay jaa'a wuquucuhu bay ahayd dhicitaankiisu wuxuu ku yimi fii saxiixi naqli naqliga kiisa saxiixa ah buu ku yimi wuxuu inoo tilmaamayaa annasku bacda alficli waa bannaan tahay waana dhacday waynanu ka soo warannay annasku min qabli wuquuci alficli isaga aan ficilkii markaanu dhicin ama annasku min qabli alimtihaal intaan weli imtihaal loola iman amaba aan la tamakuni karayn oo la awoodi karaynin in imtihaal loola yimaado ka hor in la nasakhaa ma bannaan tahay mise ma bannaana waxaana jira markaysaga mas'alada in waxa weeye annasku yacni min qabli alcilmi bihi iyadoo aan dadkii mukallafka ahaa ee lagu kellifay aynay weli ogaanin in la nasakhaa ma bannaanta taas waxa weeye marka waxay culimmadu isla ogolyihiin inaynay bannaanayn inaynay bannaanayn iyadoo markaysa waxaa markaa dadkii ciddii lagu kellifi lahay ee mukallafka ku noqon lahay aynay weli ogaanin in la nasakhaa yacni ma bannaana waayo wax faa'iido oo ku jirta ayaan jirin haddii la yidhaahdo oo salaadihii markaa kontonka ahaaba sawti la nasakhay iyadoo weli dadka aan la ogeysiin oo shan markaa markii dambe la soo reebay shan iyo afartankii kalena waajibnimadeedii laynaga nasakhay